tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، runtii yani arrimaha ku saabsan ee, cudurka iyo asbaabta la isaga ilaaliyo iyo arinta la xiriirta masaajidada ee, xiliyadii uu cudurku bilowga ahaa ee, aad iyo aad ayaa hadalhayntu arintaas ay u jirtay Ee, meel kastoo la isugu imaado in uu cudur ku faafayana waa la sheegayay Ee, tala soo jeedintuna waxay ahayd ee, intii la yareyn karo in la yareeyo Ee, laakiin wadankeena soomaaliya maadaama duruufta uu ku nool yahay ay ka duwan tahay duruufta caalamka kale oo ay uga duwan tahay meelo kala duwan oo ah dadka noloshooda oo habkay u qaabaysan tahay ya hab yacni isku tashi ahoo qofku asagoo xaaladiisa uu maaraysto oo systemka o dhan uu yahay system eh, private ah ama si gaar ah ee dadku ay u nool yihiin oo serviceka guud ee yacni laga filaayo ama ay bixiso dowladdu iyo nidaamku ee uu aad iyo aad iyo aad u yaryahay ama gabaabsiba u yahay ee dadku yacni arrintan markii la soo jeediyey in yacni sida adduunka looga dhaqmaayo oo ahayd ee in goobaha ganacsiga la xiro ee in iskoolada la xiro in jaamacadaha la xiro in meelaha la isugu imaanayo meelaha cibaadada adduunka o dhan arrimahaas o dhan waa lasoo wada gaarsiiyey waa laga wada hadlay laakiin wadankeena soomaaliya ee meelo ay ka hirgeshay way jirtaa meelo ayna ka hirgelinna ee waa ay jirtaa Ee, maadaama mas-uuliyadda ee dadka ayagu ay haystaan oo mas-uuliyadda qof walba tiisa uu qaaday ay tahay oo ay naga dhiman tahay mas-uuliyaddii wadareedka ahayd ee dadku hal mar ay wax isla qaadanayeen ee sistamka oo noo hirgelsaneen daraaddiin ay saas ku dhacday ee qof walba waajib gaar wuxuu ka saaran yahay ee inuu dhegeysto talada caafimaadka kadibna asaga uu hirgeliyo culimadu ee, way isu imaadeen ee, ayaga oo shirar yeeshay ayaga oo la wadaagaya afkaartaasi wasaaradda arrintaas ay khuseysay arrimaha diinta oo tala soo jeedin ayaduna ay kusoo tala jeedinaysay ee, sida dha- dhakhaatiirtu ay sheegayaan ee, in dadka musaliinta ama soo tukanaya ee, noloshooda la ilaaliyo oo yani cudurkan si looga ilaalin lahaa ay culimmadu ka tala bixiyaan talooyin waa la soo jeediyey ee, laakiin taladan ah ee, ha la xiro oo yani sidaas ah la iskuma waafaqin ayada oo dadku ay arrintaas marmarsiyo uga dhigayeen sida dhagaystayaalba ay soo sheegeen oo maadaama goobihii kale ay furan yihiin oo jaadkii iyo sigaarkii iyo suuqyadii iyo ay iska furan yihiin oo dadka si loo xakamay arrintaas iyada maadaama aan nolol loo haynin ee, loona kabaynin noloshooda waxyaabahaas ay uu koroonuhu wato oo adduunka sida ka dhacday oo kale yani shacabka guryihiina jooga ee, dowladda ayaana wixii ay idiin qaban karto oo noloshiina ku saabsan idiin maareynaysa oo in badan oo ka midan ay u maareysay ee, innaga yani arrintaas macnaha fursadaas ma haysano oo cid nolosha inoo maareynaysa oo aan wax ka sugayna male ee, dadku ayagaa noloshooda maareystay kii miis yar meel la fadhiista kii dukaan furta ee, kii maxay ahayday ee, dhar ka ganacsada waxyaabahaasoo dhan dadka ayaga ayaa noloshooda ku maareysanayay Ee, haddii iska fariista la yidhaahdana ee, noloshii ayaa khalkhal iyo ka gelaysa saasaa marka ay u suurtageli weysay in meelihii nolosha laga raadsanay ay xirmaan markii laga reebo jaamacadaha iyo iskoolada Ee, masaajidaduna meelaha muhiimka ayay ka mid yihiin ay dadku isugu imaadaan Ee, culimaduna waxay tal ahaan kusoo jeediyeen ee, in yani meelaha weysada iyo meelaha dadku inay taataabtaan iyo xaggaas in yani la xiro dadku ay guryahooda kusoo weyseystaan Ee, qof walba haddii uu salli soo qaadan karo uu salli soo qaato kala fogaanshaha in la kala fogaado laakiin naga mushkilad waxaa in haysato soomaalideenna ee, wax aa inagu cusub ee, sida loola falgala markiiba way inagu adag tahay Ee, diinteena islaamkuna waa diin yani waaqac la socoto hadday duruuftu isbedesho waxay axkaam kale ayaa ka dhalanaysa tusaale ahaan ee, hadduu roob soo daato oo dadku ay qoyayaan ee, sidii caadiga ahayd loo tukan jiray ee aadaanka loo aadaami jiray ee masaajidka imaada la dhihi jiray kelimaa lagu dari jiray oo ahayd guryihiina isaga tukada intaasna waxaa la diidayaa in dadku ay qoyaan oo roobkaas da-ayo uu waxyeeleeyo diinteena fiir marka sida ay waaqic u tahay innaga soomaali haddaana marka ee, sidii aan arki jirnay inay wax iska bedelaan ee, culays ayay nagu tahay oo hadda markii la yahay masaajidadii kale fogaada oo kale dadkii waxay u arkayaan kala fogaanshahaas oo caafimaadka daraaddii loo yeelayo inayan salaaddii ku ansaxaynin qur-aankiina waxay ku akhrinayaan haddii aad cabsi dareentaan oo habkaad u tukanaysaan cabsi ay ka imaato yacni in la lugeyn karo oo asagoo gaadi la saaran yahay la tukan karo Ee, marka haddii nabad la- loo baxana ee, in tartiib yani si laisku ogaa loo tukanayo marka waaqica iyo duruuftu habkay isu bedesho islaamku uu ogol yahay in noloshiina sidaas oo kale loogu qaabeeyo cudurkii hadduu dhibaato ka imaanayso in oo yani lisu dhowaado lagu kala qaadayo waa in la kala fogaado kala fogaanshahaas marka dhib ma leh oo qur-aanka aayadan ilahi muxuu leeyahy fain khiftum farijaalan aw rukbaanan faidaa amintum fadkuru llah kamaa callamakum yani haddaad cabsataan ama idinkoo lugeynaya tukada ama idinkoo wax saaran tukada haddii marka lugeynba la ogolaado in lagu tukado ayadoo masaajidkiina lagu tukanayo in la kala fogaado wax diidaya ma jirto laakiin maadaama ay arrin ugu cusub tahay hadda ka hor aynanu arkin dadku way ku culus tahay arrintaas iyada ah welina sadku intii masaajid ku tukata oo meelaha laga xiray aan ahayn sidii unbuu imaamku wuxuu leeyahay walaalayaal isula dhowaada inoo sima safka safka inoo hagaajiya allah idin hagaajiyo garbaha iyo cirbaha isku dhajiya inuu karoono joogo oo arrintaas iyada dhakhaatiirtu ay ka digeen sheekhan ma fahmin wuxuu fahamsan yahay oo keli ah ilaa weligiiba intii uu soo arki jiray aabihii aabihiisii kaleba inay un dhihi jireen culimada masaajidka isugu imaatay istawuu isu dhowaada walaalayaal inuu arrintaasi dhibaato yani jirta daraaddeed caalamkii markii masaajidadooda la fiiriyo kuwana ay xirmeen kuwana markay ku tukanay ay kala fog yihiin arrintaas iyada ah wuxuu arki jiray maadaama aynahayn sheekhani arrintaas uma xisaabno marka halkaas caqabado waa ay ka jiraan lakiin haddaan si cilmi uga hadalno waa la ogol yahay wixii ay keento maslaxada caafimaadku in yani loo sameeyo limaslaxati yani bini aadamka oo inay noolaadaan oo caafimaadkooda loo ilaaliyo marka arrimahaasoo dhan markii la fiiriyo waa arrimo yani ay tahay ilaa cudurkan yani uu ka baxaayo oo si caafimaad ama cilmi ama saynisa loo sheegayo inuu baxay inay dadku is-ilaaliyaan oo ay aad iyo aad u taxadaraan diinteennu ma diideyso marka culimaduna tallaabooyin way isku dayeen inay arrintaas ku nidaamiyaan laakiin waxna wuu u suurtagelay wax badanna wuu u suurtageli waayey iyada oo nolosha soomaalida iyo duruufta soomaalidu ay arrintaas iyada ah la qabsigeeda ayna aada ugu sahlanayn ayaga oo saan horeyba u sheegay dhahaya meelihii kaleba way furan yihiin masaajidka maxaa laga rabaa midaasna waxaan dhihi lahaa yani masaajidku maslaxada dadku ka shaqeeya laakiin kuwa jaadka waxaa laga yaabaa inayna kula dareemin mas-uuliyadda ay daroogadaas ay gadayaan iyo lacagta ay ka helayaan bes ay fiirinayaan marka qof xun laguma daydee adiga fiican baa la rabaa inaad dadka inay kugu soo daydaan oo aad adoo dadka danaynaya caafimaadkooda markay ku arkaan inay kuwaasna ay dersi kaa qaataan oo waxaan laga kari la-yahay ayaguba ay arkaan meel masaajidka ilaahayba laga dadaalayo oo caafimaadkii lagaga dadaalayo oo salaadii kale fofogaada dadkii laleeyahay jaadna inay isugu soo dhowaadaan inay kasii daran tahay oo isagoo marka horeba yani jaadku aan fiicinayn inuu caafimaadka waxyeelayn la ogaa haddana in yani koroonahan markuu yimid uu sii faafin karaan la ogaado marka masaajiddu inay u noqdaan dadka qudwo ay kusoo daydaan oo wixii dantooda adduun iyo aakharaba anfacaya ay dadka u horseedaan culimada ayaa loo baahan yahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay